aada maadsantaa walaalkay xuseen hortalo doorashadaani waa doorashadii ugu tiro badneed duq magaalo dadku isku soo sharaxo ilaa boqol ka badan ay u taagan doorashada ilaa boqol iyo laba qofood sideedii bay bilaawatay ilaa saddex iyo tobankay soconaysaa maalinta u dambeysana waxay noqonaysaa on twenty sixka marka doorashadaani aad bay dadka ay ugu nugul yihiin oo intaasoo tiro qofood taagan oo qof walba uu ajendihiisa iyo mashaariic badan uu soo bandhigay waa arrin aad u xiiso badan waa tahay yaxya waxaad iga warantaa bal marka laga hadlayo dhanka soomaalida maxay tahay waxyaabaha isleeyihiin ama ay rabaan in wax laga qabto
soomaalida horta hore dhibaatada ugu weyn haysato waxa weyaan horta hore dilka iyo dhalinyarada iyo dhibaatooyinka dhalinyarada haysta youthka taasay horta hore main focuska ay saarayaanu u baahan in wax laga qabto iyo deegaanka ama housinka oo tarona magaalada guryaheedii cirkay isku shareereen soomaalida waxa weeyaan dee dad aad income u sameeya ma ahan marka guryahana culays badana ka saaran marka soomaalida waxay focuska hadda saarayaan qofkii labada diiradda saarayo oo housinka iyo badqabka dhallinyarada iyo youthka iyo dhibaatada haysato iyo tan guuda ummadda oo dadka deegaanka degan gobolka aan yacni magaalada aan kala mid nahay oo transportationka iyo badqabka waxa waaye gaadiidka oo dhibaatooyinkoodii waayadan dambe soo naqnaqanayeen t t c da iyo dhibaatadii lagala kulmay iyo dadka ismidiyeynaya iyo crimekaas in wax laga qabto taa ummaddaan kala mid nahay laakiin ta annagayna qusaysay waxaa weeyaan dhallinyaradayna badqabkooda youthka iyo housingka
waataa ugu dambeyntii bal waxaad sharaxaad iga siisaa muhiimad intee leeg ayay leedahay in qofka uu codeeyo
horta qofka inuu codeeyo muhiimaddiisu waxa weyaan waxa kaa dhex guuxaya iyo baahida aad qabtid cidda ku xaqiijin karto marka waa in qofkii uu soo baxaa uu fiiriyaa murashaxiinta qofka yacni ka uu xaqiijinayo waxaan u baahannahay hadday noqoto housinka qofka housinka yacni ballan qaaday inuu wax qabto ama housinka hadday noqoto kirada ama iibka iyo kawarqabka iyo dhallinyaradeenna youthka qof wax u qaban karo oo dilkan iyo dhibaatadan youth problemkan xal nala gaari karo qofka ay muhiimaddu inoo tahay in annaga aan doorano oo codkeenna aan siino si aan u dhiidhino wax annaga aan rabno soomaalida waxaan u jeedi lahaa nin walba ajindoo wataa murashaxiintan maanta taagano boqol iyo labada qofood marka qofkii maanta u ordayo housinka dhibaatada naga haysato iyo youthka magaalada ku nool iyo badqabka transportationka iyo gaadiidka dadkaa in loo codeeyo qof qadiyadayna iyo baahidayna maanta buuxin karo oo arrimahayna iyo ajindahayna waxaa waay u socdo qofka in loo ololeeyo codkan la siiyo taabaan ku tali lahay